magacayga waa salaam ciise maxamuud oo ku sugan tuulada layraa baraag ciise ee degmada bacad weyne ee koonfurta gobolka mudug maxamedow runtii dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira tuuladaas oo ay ugu horeyso biyo la-aan aada u daran oo saameyso dadka deegaanka marka runtii hadda dhibaatada ugu weyn oo deegaankaas ka jirtahay waa biyo la-aanta sababay waa sanad walba xilligan oo kale markii la gaaro xilliga jiidaalka oo ay dhamaadaan biyaha barkaduhu ayaa dhibaatadan biyo la-aan timaadaa tuuladan ma leh eel biyood ma leh waxaa laga isticmaalaa barkado boyada biyaha waxaa lagu geeyaa boqol iyo sideetan doolar oo boyada lixdan qaada ah waxaa laga keenaa tuula leeraa kaydaro oo u jirta afartan iyo shan kilomitr konton kilomitr qiyaasta u jirta ayaa laga keenaa marka waana biyo mataqaanaa aan hadda macaanan oo qaraar ah haddana waa dad aada u fara badan hadday tahay reer guuraagii magaalada hareeraheeda deganaa iyo magaaladii oo intaasoo qoys deganeed dad mataqaanaa booyada ay biyo sii karta maba ahaba ilaahay inuu mataqaanaa roob siiyo maahane waxaan baaq u daraynaa dowlad goboleedka galmudug oo madaxweynaha u yahay axmed ducaali geelle xaaf baarlamanka sharafta leh ee ku sugan degmada dhusa dhismareeb iyo maamulka oo dhan hay-adaha kusugan gobolada dhexe mudug iyo galgaduud in ay mataqaanaa si deg deg ah wax noola soo gaaraan ilaahay baa wax ka sugaynaa laakiinse in ay noo dadaalaan oo runtii deg deg biyo dhaamis ay noogu sameeyaan waxaan u sheegaynaa si naxariis lan uga codsanaynaa in mataqaanaa biyo la-aantaas wax nalkala qabto oo wixii naloo awoodo maamulka iyo hay-adaha aan in mataqaanaa noo naloo dadaalo baaqa aan dirayna intaas weeye